ka mataacin bisaxraa bay la mid tahayo dee waataynu soo lahayn wa hawbun wa mataacun wadacahu biqurbi bisaxra in laaxadahu muxrazun haddii markaa dee cid ilaalinay soo dhawraysa ay jirto de muxrasun in haddii kalena waa wa ilaa haddii kale oo waa maxay xarkaheedii lama adkaynin faraqideediina lama sii daynine iyadoo iska laalan oo sidii wax laga laydsanayoo kale ah ayaa laga dhaqaaqay waxaan leeyahay may wa ilaa haddii kale oo mase waa la adkeeyey marka hore wa in lam tushadda adnaabahu wa turqa adyaaluhaa bay hayd haddii aan la adkaynin oon xarkaheedii la xidhiyo faraqideedi la sii daynin ee iyadoo iska laaban iyo iyadoo iska furan laga tago fahiya waafiha ka mataacin bisahra wa ilaa haddii kale waa la xidhay haddaba dhag baa lagu siiyey oo waa la siiyey dhulkaa la geliyoo xarkeedii waa lagu wada xidhay fa xirzun xirzi ayay markaa u noqonaysaa bishardi xaafidin qawiyin weliba waa inuu xaafid qawiina meeshii joogaadee fiha waa inuu ku sugan yahay ama meel u dhow walow naaimun haba hurdee waa inuu xaafid qawi jiraan wa maashiyatun xoolihii biabniyatin muqlaqatin ku sugan oo mutasilatin bilcimaarati la xidhiisay muxrazatu weeye bilaa xaafid wa bibariyatin meel oo iskaa beri ah yustaradu xaafidun baa la sheegay walow naa'imun haba ahaado dee mid hurdee wa ibilun geel oo bisaxraa'a ku sugan muxrazatun mid la ilaaliyo weeye bixaafidin yarahaa mid ilaalinayo arkaya waxuu sheeku leeyahay xoolihii maashiyadii geelii fardihii baqlihii dameerihii wixii la mid aha oo biabniyatin muqlaqatin ee dhisme ku sugan la xidhay albaabada loo xidhay muttasilatin bilcimaara oo la xidhiidhsan weliba dee meeshaa la degayay muxrazatun taasi waa mid la ilaaliyo oo la dhowray bilaa xaafidin haddaa xaafid haddaanu la jooginay halkaa ku jirto waa mid la dhowray curfiga ayaa saakeynayo qofkii xada dee waa lagu goynaya gacanta markay dee guryaha ay dhinac walba ka xigaan wey wabiberiya haddii ay ku sugan tahay maashiyadaasi abniyo muqlaqaa dhismayaa la xidhay laakiin waa biberiyo waa meel de iska berri aan cidla joogin yushtaradu waxaa la shardiyaa xiraasgeeda xaafidun baa loo shardiyaa walow naym dee cid dhawrayso qawi waa inay jirtaa oo ilaalinaysa walow mid hurdaba ha ahaadee marka wuxuu sheeku leeyahay haddii maashiyada dhismaha xidhan ku jirtaa ay meel baadiyaa oo aan cidlo joogin beriye ay tahay isaradu xaafidun ilaaliye ayaa la shardiya walow nayman haba hordeen wa ibilun geel buu yihi sheeku iyo wixii la midka ahaa oo bisaxraa iska daaqaysa meel bannaan muxrazatun mid la dhowray oo la ilaaliye weeye bixaafidin marka uu ilaaliya la jira yaraha arkaya mar hadday cidila joogto geelaas waa geel la ilaaliyo ciddii xadda dee gacanta waa la goynaya wamaqduuratun mid la xidhiidhiyey yustaradu waxaa la shardiyaa iltifaatu qaa'idiha kaa hogaaminayeeda inuu daymoonayo ilayha xaggeeda kula saacatin saacad kasta waa inuu daymoonaya baxay kusoo yaraha u arkayo waan laa yaziida khidaarun waa inaan dee xidhiidhkaasina aanu ka dheeraanay calaa tiscatin wa kayru maqduuratin tii aan la xidhiidhinin laysad muxrasatan may ahana iyadu mid dhowray fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay geelii ama wixii kale xidhiidhsana ee dee laysku daba xidhay marka awrta dhaankaa iyo lawado waatan laysku xidhiiyo midoo mid dabada loogu xidho oo dabeedna qofku hogaaminayo marka ay noqonayso mid muxrasaah oo la ilaaliyey oo qofka xada gacanta lagu goynaya waxaa la shardiyaa iltifaatu qaa'idiha dee kan wade hogaaminaya waa inuu daymoonayo ilayhaa kula saacatin saacad kasta waa inuu daymoonaya bixisu yaraahaa si oo warkaya dhammaanteed mar haddii qofkaasi kolba uu eegayo u la socdo mid muxrasaa bay noqonaysaa hadduuse hor gala uun deedee tuug yimaado kii u dambeeye furto markaa muxras ma noqonayso qofkaa gacanta lagu jari maayo waala yaziida khidaarun waxaa kaluu leeyahay waxaa kaloo shardiya dee inaanu ka kordhin yani awrtaa isku xidhiidhsana calaa tiscatin dee waynaa sagaal ka kordhin maxaa cadada ayaa saa keenaysa intaa wixii ka badan dee qofkani waanu wada eegi karayn bay leeyihin wakayru maqduuratin ti iyadoo aan xidhiidhsanayn ee masalan iska soconaysay laysad muxrasatan fil asax iyadoo mid dhowran oo la ilaaliyey ma aha haddii aanu dee cid wadaa aanay la soconin haddii se dee nin wada dhowranaya uu daba socdo iyaduna mid la dhowro oo la ilaaliyo wey wa kafanun kafantii oo fii qabrin qabri ku sugan qabrigaasoo bibeytin muxrazin ku sugan muxrazun weeye wakadaa ma- bimaqbalati hadday ku sugan tahayna waa la mid biطarafi lcimaarati ku sugan fil asaxi haddaan qabno laa bimadiicatin maya fil asaxi waxaa iska jiri jiray tuugtu dee meel walba way gashaa marka iimaanka laga qaado waxaa jiri jirtay qaar qabriyadaasun intay xabaashii laga soo dareeraba ay faqdaan maradaa cadul ka furtaa ayaa jiri jiray iminkana waa laga yaabaa inay jiraan oo aboorkaba uga soo horreynayay marka waxau sheekhu leeyahay kafantii dee mashruuc ahayd ee qabriga ku jirtay qabriguna bibeytin muxrazin weliba qabrigana guri dee lasii dhexgeliyey la ilaaliyey muxrazun wuxuu noqonayaa markaas mid la dha- kafantaasi waa mid la dhowro oo cidda xadda dee waa lagu goynayaa wakadaa bimaqbara haddii ay ku sugan tahay xabaashaasi qubuuro bidarafilcimaarati meeshaa la degan yahay darafteeda hadday ku sugan tahayna waa muxrisoo cidda xada waa lagu goynayaa sidaa saxiixaasa haddaan qabano qabrigu markuu maqaabirta ku dhex jira dee waa xirsi xagga caadada sida guriga xidhaniba dee uu meesha dhisan uu ahaa xirsiga laa bimadiicatin haddii kafantu ay qabri ku sugan tahay meel buqca daa'ica ah oo aan cidina joogin iyadu kafantaa ka kala baxaa lagu goyn maayo gacanta oo xirsi u noqon maysa filasa xadaa qabr waa daar ka fog cimaarada oo kale ayay ka dhigan tahay oo saariqii baa dee khatar la-aan iska qaadanaya taanigaas xagorjee wuxuu leeyahay maya qabriga asalkiisa meeshuu doonaba ha ku yaalle xirsi ayuu kafanta u yahay oo qofkii ka wala baxa waa laga jaraya wallahu aclam فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر فصل كان waxaa kaga hadlaya sheekhu bal waxa aan gacan goynta isor taagin iyo waxa isor taaga waxa xirsi u noqdaa qof aan mid kale u noqonin yuqdacu waa la jarayaa muajiru lxirsi xirsiga kii kireeyey wakadaa muciiruhu kii ammaanaysiiyeyna waa la jari fida saxiix asax haddaan qabano wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la goynayaa gacantii xirsiga iyo shaygan wax lagu ilaaliyo kii kireeyey ee ijaaro saxiixa ku kireeyey haddii uu ka hado ninka kiraysay maalkii uu dhex dhigtay gacanta waa la jarayaa maxaa yeelay wax shubhaha ugu sugan ayaan jirin shaygan intifaacsigiisa iyo dheebsigiisana dee ninkan musta'jirka ah ee kiraystay baa mutay oo caqdigaa ijaarada ayuu ku mutay dee inuu wax ku ilaashadaana manaaficdii ayay ka mid tahay markaa yuqdacu waxaa la jari muajirulxirsi xirsiga kii kireeyey shaygan wax lagu ilaaliyo misaal ahaan qasmadoo kaleba ka soo qaad kii ijaaro saxiixa kireeyey haddii uu ninkii ka kiraysay xoolihiisii ku jiray uu xado gacanta waa la goyn oo wax shubhaa ama wax shaquu ku leeyahay ma jirto wakadaa muciiruhu waxaa kaloo la jarayaa xirsiga kii ammaanaysiiyey ee caariyeysiiye caariye saxiixa haddii uu qof ammaanaysiiyo oo dabeedna ninkii mustaciirka ahaa ee caariyeystay uu xoolihiisii oo ku dhex jiro oo uu dhigtay uu ka xado isna waa la geyn fila saxiix haddaynu qabanno maxaa yeelay dee wuxuu xaday nisaab iyo qadarkii ayaa xirsi muxtaram ah oo qof uu xoolihiisii ku ilaashaday ayuu ka xaday dee waxaanay u banaanayd inuu galaa xirsigaa iyo shaygaa marka uu ku noqdo taaniga asaxa ka horjeeda ee masaladan ilan wakadaa waataynu ni khilaaf minhaaj wakadaa inta badan ma gudbo khilaafkaa ku jira kani wuxuu milicsanayaa la jari maayo oo mar haddii icaaradu aanay laazim ahayn xilliguu doono ayuu ku noqon karaa xilliguu doono ayuu ku noqon karaayo dee gelidan iyo wax ka qaadashadani ku noqosho uu shaygii u ammaanaysiye ku noqday ayay ka dhigan tahay buu leeyahy walow kasaba hadduu dhaco xirzan buu dhacay lam yuqdac la jari maayo maalikuhu wakada ajnabiyuma waa lamid fila saxi haddaynu qabanno walow kasaba maalin hadduu xoolo dhaco waa xarasahu uu ku xareeyo bi xirsihi meeshuu wax ku ilaashan jiray oo fasaraqa lmaaliku minhu uu ka xaday xirsigii maalal kaasibi ninkii kaasibkaa maalkiisii aw ajnabiyun baa almaqsuuba ka dhaxaday falaa qadca goyni ma jirta filaa saxi asxaabaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii uu nin xado xibsi shay wax lagu ilaaliyo ayuu dhacay sia ama qasnad ka soo qaad ama guri ka soo qaad shay adigu shay xirsi u noqda ayuu xaday xadiid maahay kasaba wuu dhacay walow kasaba xirsan buu dhacay lam yuqdac maalikuhu kii lahaa xirsigaa haddii uu wixii kaasibku uu gashaday ee uu ku rituu ku xirsis ku ilaashaday haddii uu xado maaligaa xirsiga laga xaday la jari maayo gacanta walow khasaba xirzan lam yuqdac maalikuhu xirsigaa kii lahaa lama jarayo gacanta wixii uu kaasibku ku ilaashaduu gashaday hadduu xado maxaa yeelay dee ninkan maaligaha xirsiga laga soo dhacay waxaa usugnaatay inuu galo isla markaa weerarana inuu meeshii weeraro u galaa buu leeyahay mar haddii ay u banaanaydo waxaa laga soo dhaay inuu weeraro iyo inuu soo dhacsado muxadas ka noqon maayo mid yacni ilaashan oo gacanta loo gooyo xaggiisa ka noqon maayo ninkan alaabtadina waa dhaalim rasuulkuna wuxu uhi laysa licirqi dhaalimin xaqu nin dhaalima cirqigiisa iyo xididkiisu xaq male wakala ajnabiyun ajnebina la jari maayo haddii nin ajnebiyihi xirsigii maqsuubka ah ninka uu soo dhacay hadduu kasii xado kana lama jarayo fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay dee xehe xirsigan iyo shaygan wax ku ilaashigiisu manaaficda ayay ka mid tahay waxaa la leeyahy mar hadduu qaasib yahayna manfacadiisan iyo meeshan inuu wax ku ilaashada muu lahayn mar haddii aanu ahayn kii dhacay markaa ka xaday waxba laga jari maayo maxayla wax riba mu ilaashanin baa leeyahy sharci ahaano meeshan in wax ku ilaashada muu lahayn asax baynu leeya shaanigu wuxuu midacsanayaa wuxuu leeya waa la jarayaayo war mar haddii aan ajnebigani waxba isagu kulahayn meeshan inuu galana looma ogolayn waa la goynayaa buu leeya isagu gacanta walow kasaba maalan haddaba maal buu qof dhacay waa xaraja bixirsihi intuu qaatay ayuu xirsigiisii masaa khasnadiisii buu gashaday fasaraqa almaaliku minhu maal alkaasib ninkii maaliga ahaa ayaa soo cararo khasnadiibu intuu dhalow ka siiyey ayuu xoolo qaasibki leeyahay kala soo baxay fasaraqa almaaliku minhu xibsigaa waxa uu ka xaday maalal kaasibi ninkii kaasibkaa maalkiisa aw ajnabiyun ama ajnebi baa wuxuu xaday almaqsuuba maalkii maqsuubkaayuu soo dhacay uu xirsigiisa gashaday iyo mid ajnebi kala sii dhacay falaa qadca goyn midkoodna laguma lahaa midkoodna gacan goyn laguma lahaa oo masalan marka uu maaligii xirsigii uu ninkii kaasibka nin kaasiba soo cararo xoolu uu ninka dhacay markaasuu xirsigiisii gashaday maaligii baa soo cararay intuu qasnadii ama xirsigii jabiyey ayuu maal kaasibki leeyahay la baxay gacanta la jari maayo baynu waxa aan loo jaraynin dee wuxuu lahaa xirsigan inuu galo inuu jajabiyana wuu lahaa si uu dee maalkiisa uga soo qaato markaa kanuu qaadanayaa ee uu maalka kaasibka ka qaadanayaa dee isagoo aan ka ilaashanayn ayuu qaadanayaa saamiguna wuxuu leeyahay maya waa la jarayaa gacanta bacdamaaba uu maalkiisii ma mid kala qaatay ile maalkiisii mu qaada maalal kaasib waynu nidhi waa la jarayaa buu leeyahay marka ajnebi uu wax ka xadana waxay leeyihiin xirsigu mar haddii aan ninkii maaligaha raallihaanshiisa aanu ku imanin wuxuu ka dhigan yahay fakaanu hayr muxaras isagoon la ilaalin buu ka dhigay ila tuug baa meesha waa ku ritee saaniguna wuxuu leey war may mar hadduu xirsi isaga naftiisa u yahay waa la jaraya haddaba waxaynu yidhi maalaalkaasib fasaraqa almaaliku minhu xirsigii wuxuu ka xaday maalaalkaasib baynu ihi hadduu maalkiisii oo keliya u qaato isaga khilaaf la-aan ba la goyn maayo aw ajnabiyun baynu idhi almaqsuuba nin ajnebiyaa maalkii lasoo dhacay xaday hadduu ajnebigu maalkii lasoo dhacay mid aan ahayn uu qaato isagana gacanta waa la goynaya isagana gacanta waa la jaraya walaa yuqdacu la jari maayo mukhtalisun mid dhufsaday wa muntahibun mid dhacay wa jaaxidun mid diiday wa jaaxid wadiicatin iyo mid amaaniyo wax loo dhintay diiday waxau sheekhu leeyahay sariiqada ama tuugadu waxa weeye maal qarsoodi loo qaataa la yidhaahdaa tuugo ama sariqa waa maal hoos ahaan loo qaato haddii aynu taagni laa yuqdacu mukhtalisun la jari maayo buu hi kaala taw yidhaahdaa oo mukhtalisku waxa weeye waa nin maaligii oo arkayo un intuu ama bacdihii ama meheradii soo taha wax yarun intuu dhab siiyo taw un dabeedna la odhanaya kaa mukhtalis baa la ydhaha muntahibkuna isna waa ka xoogga ku qaadanaya isagu sidaa yartaa intuu ka riixuu wax feedho oo isku jabaacoodiyo dabeetana halkaa la marayo wey kana muntahib baa la yidhahdaa walaa jaaxidu wadiicatin mid un isna shaqadiisuba ay tahay wixii ammaane iyo cariyo loogu dhiibo inuu dafiro oo qof baa odhan ammaanaday imika sulay imamaa diibanin waxbaa la amaanisay imamaa diiban kaana isna gacanta la jari maayo xayla rasuulka sala allahu alay slam xadiis abu daawuud warinaya ayaa wuxuu ahaa laysa cala almuqtalisi walkhaayini qadcun kaa la orday iyo kaa khaayinkaa midkoodana goyn laguma laha daba waxay isweydiin le maxaa u kala farqiya kii tuugga ahaa ee waxaan qarsoodiga u qaatay iyo kuwan maxaa tuuggiina loo jaray kuwana loo jari waayo waxay leeyihiin ninkan saariqa ama tuuggaahi isagu xoolihii hoos iyo qarsoodiba u qaadanaya markaa ninkaa loo taageli maayo oo la joojin kari maayo ta waxaa loo sharciyeeyey bacdamaaba isagu meel aan dadku aanay dhaadayn uu kaga imanayo marka lagu qabtay ku caddaatay in gacanta la jaro laakiin kuwani iyagu aynu soo sheegnay dee cayaanan ayay sida badan si cad ayay iyagu isu soo taagayaanay wax u dhacayaan hayga waa la qabqaban karaayo markaba iyaga jeelashaa lagu guri karaa waa la qabqaban karaa oo suldaanka ayaa lagu mancin karaa walow naqaba haddii uu dalooliyo oo meel uu baneeyo oo wacaada fii laylatin ukraa habeen kale uu soo noqdo fasaraqa waxaala qudica waa la jaray sida saxiixata haddaan qabano qultu waxaa idhi nawowi haddaan hay haadaakaas idaa lam yaclam ilmaaliku markaanu aan naqba godka ogaanin weeye walam yadhar aanu una muuqanin lidaariqiina kuwa maraya wailaa haddii kale falaa yuqdacu la jari maayo qadcan khilaaflaan bu allahu aclam wuxuu sheeku leeyahay haddii uu qof dalooliyo meel ayuu masalan ama gidaar ama waxbuu banaystay habeen waxba mau xadin darin habeenkaas waagiiba uga beriyeyo markuu meeshii u baneeyey ayaman yari uga harsan tahay ayuu iskaga dhaqay wacaada fi laylatin ukraa habeenkanuu isa soo rogayo halkiibuu dabeetana intuu sii banaystay wax ka soo xad fasaraqa habeenkii labaad markuu soo noqday waxay qudicat ilasaxi waa la jarayaa maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay isagoo habeenka awelkiisiina dooliya akhirkiisiina xaday ayuunbay ka dhigan tahay taaniga ayaa wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa lama jarayo maxaa yeelay ninkan wuxuu qaatay intii xifdigii uu baaba'ay ee uu filishgaroobay ayuu xaday haddaba nawaawi ayaa wuxuu yidhi goyntaasuu sheekhu sheegay waxay ku qayban tahay idaa lam yaclam ilmaaliku annaqba haddaanu ogaanin ninka maaligahi godka weeye iyo daboolka walam yadhar aanu una muuqanin waxaa noqon lifaariqiina kuwa waddada marayana ee socotadaana aanu u muuqanin wailaa haddii kale oo masalan ninkii maaligahaa baa godkii ogaada waxba kamuu qabanin ama maaligii maba ogaanin dee meel iska banaan oo cid kastoo waddada maraysaaba ay arkayso ayay ahayd falaa yuqdacu qadcan khilaaf la-aanba markaa la goyn maayo maxaa yeelay xirsigiibaa markaa baaba'ay wuxuu ka dhigan yahay isagoo qof kale xaday oo kale ama xoole aan ilaashanayn isagoo xaday ayuu ka dhigan yahay ee markaba intuu habeen dooliyo habeenka kale lagu goy uu xada lagu goynayaa waa marka aanu maaliguna ogeyn dadkana aanu u muuqanin walow naqaba hadduu dalooliyo oo akraja kayruhuna uu soo saaro falaa qadca goyni ma jirto walow tacaawanaa haddii ay isu kaashadaan fi naqbi oo wanfarada axaduma bilikraaji uu la keliyoobo oo wadacahu naaqibun midoo dalooliyaabaa wuxuu dhigay biqurbi naqbi godka agtiisii faakhrajau aakharu mid kale ayaa saaray udica almukhriju kaa saaray ayuunbaa la jaray wuxuu sheeku leeyahay haddii uu shaksi masalan shay buu dalooliyey markaasaa uu akhraja hayruhuna maalkiibuu godkii ka soo saaray intuu isagii meel u dalooliyey oo masalan gidaar iyo wuxuu dumiyey ayaa mid kalena intuu meesha u dhacay ayuu ka soo saaray falaa qadca midkoodna gacanta la goyn maayo maxaa yeelay kan godka salomeeyey waxba ma xadin baa la leeyahay isaga godon buu sameeyey dee kan markii dambe qaatayna wuxuu ka qaatay min hayri xirzin isagoon shayga ilaashanayn buu qaatay marka labadoodii midnaba sidaas ayaan loo goynaynin marka maxaa laga doonayaa dee ka isagu gidaarka dalooliyeyna gidaarkii inuu hagaajiyaa laga doonayaa dee kan labaad wax qaatayna wuxuu qaatay magdhowgiisii baa laga doonaya waxaa kaloo sheekhu uhi walow tacaawanaa laba ayaa isu kaalmaystay binaqdi meel bay wada qodeen oo gidaar bay wada dalooliyeen mid baa daaloo dabeedna iska tegey ama baqday waa fara daaxad oo dil kharaaj markay halkii kasoo dhaadhaceen baa kii kale mid iska tegayoo godkana waa wada sameeyeen iyo daloolka midkood baa la keliyoobay bil kharaaj saaridda nisaab buu saariya wax ka badan oo wadacahu naaqimun ama mid yani kuwii wax daloolinayay meesha mid naaqibo dalooliye ah ayaa wuxuu dhigay shaygii biqurbi naqdi godka agtiisii buu dhigay fakraja waa akhro mid kalaa dabeedna saaray mid kaleo isna kii wax la qodaye oo wadacahu naaqimun axadu naaqimayn labadii meesha wada qodayay midkood baa biqurbi na naqdi godka agtiisa dhigay ama daloolka faakraja waa akhro mid kalena waa saaray isaga oo weliba godkana dee la qoday wixiina waa dasha qudica almukhriju kaa saaray ayuun baa la goynaya laba suro kaasun baa saariqa kaasun baa tuuga oo isaga la jaraya walow wadacahu hadduu dhigo biwasati naqadihi naqdihi godkiisa dhexdiisa ayuu dhigay faakadaw khaarijun mid dabada jooga ayaa qaaday wahuwa yusaawi nisaabeyn laba nisaabna waa gaadhaya lam yuqdacaa fi adhari lama jarayo waxau sheeku leeyahay haddii uu midkood hadduu qof dhigo biwasadi naqbi godkiisa dhexdiisa ay godkii uu sameeyey ayuu dhex dhigay faakhadahu khaaliju tuu kaloo dibadda marayun baa arkay alaabtaanaan kasoo jeedo waa la tegey wahuwa yasaawi nisaabeyn laba nisaab ayaanu gaadhayaa oo laba rubcu dinaarna waa gaadhayaa lam yuqdacaa fi ladhari lama jarayo labadoodayba maxaa yeelay mid kasta kamuu saarin xirsigii oo dhamaystiran kii horena dee xirsigii kamuu sii saarna waa kan godkii dhex dhigay kii kalena godka dhexdiisa ayuu kasii qaado midkoodna xirsigii oo dhamaystiran kamuu saarin ayaa la leeyahay taariku dariif baana la yidhaahdaa ayay yidhahdeenoo de waa ninkaa waxna xaday haddana goyntii gacantiina badbaadsaday taanigu wuxuu leeyahay may waa labadaba waa la jari maxaa yeelay mar hadday godkii iyo saaridiiba ku suraagoobeen waa la jaraya si aanay xadka dee aan laysaga ridin oo aan masalan aanay meeshu waddo harag u noqonin waddo harag si aanay unoqonin oo dee aanay labadii wax doonaaba aanay saasun isugu dhigin halkaa de waa in la jaraa hooyo nisa yusaawi nisaabeyn baynu idhi hadduu laba nisaab ka hooseeyana khilaaf la-aan ba la jari maayo walow ramaahu hadduu mid u tuuro ilaa khaariji xirsinba u tuuro aw wadacahu bimaa-in jaarin biyo soconaya ayuu ku dhigay aw dahri daabatin saa'iratin daaba socota ayuu dul saaray aw caradahu liriixin haabatin dabayl dhabanaysa ayuu dhigay faakrajatu way saartay udica waa la jaray aw waaqifatan mid taagan ayuu dee dul saaray famashad markaasay socotay biwadcihi see wadcihi duldhigidii sababteed salaa lama jarayo fila saxe haddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii uu maalkii muxaraska ahaa ee la ilaashaday ee meesha wax lagu ilaaliyo u yeelay ayuu u tuuray ilaa khariji xirdi dabadda ayuu uga tuuray intuu halkii galay buu dabadda uga tuuray aw wadaca bimaa-in jaarin ama biyo soconaya oo xirsigaa meeshaa hortiisa maraya ayuunbu saa ugu dhex jiro biyihii baa dabeedna dabadda ula baxay aw wadacu calaa dahri daabatin saa'iratin dee daabo socotaa ayuunbuu dul dhigtay meelahan geydal kale ayuu isagoo ku dhex jira iyun baa la dhiiri qaato gaari kasii baxayo imamka laga qabtay dekadiya meelahaas unbu dul saaro halkan markuu uga baxayna waa kala degay buuli aw dahra daabatin sa aw caradahu liriixin haabatin ama wuxuu u dhigay lacagii waxbay haydo meel ay dabayli ka soo socoto ama maruuxad yax buu dhigo markaasay dibaddaa ugu sii fogeysay faakhrajatu markaasay saar dabeedna jeebadu iska gashay qudica waa la jaray intanoo suuraba maxaa yeelay intaa masaleynu sheegnayba saaridda isaga ayaa loo tiirinayaa saaridda isaga ayaa loo tiirinaya isagaa saaridaa la odhanaya ukaama daaba soconaysa dul dhigtay ama biyo sii dul dhigtay ama dabaylu sii dhigtay isagun baa la odhanaya isagaa saaray aw wadacahu calaa dahri daabatin waaqifatin daaba taagan ayuu dusha ka saaray famasha biwadcihi mar alla markii ay wixii dusha ka saaray dhaqaaqay biwadcihi bisay wadcihi duldhigidda u duligay bay la dhaqaaqay falaa qadca fil asaxib goyn male markaa maxaa yeelay dee neefkan ikhtiyaar buu leeyahay xagga socodka oo mar haddii aanu isaguna socodsiin ayadaa iska socotay taaniguna wuxuu leeyahay maya waa la jarayaayo bixidani ficilkiisa ku yimi oo daabadu sida badan marka waxba dul saaro way dhaqaaqdaa walaa yudmanu lama magdhabayo xurun nin xore biyadin gacan lagu magdhabi maayo walaa yuqdacu saariquhu kaxdayna la jari maayo ee walow saraqa sagiiran hadduu xado mid yar bikilaadatin maca khilaadatin oo waxna kala alaadaay qorta u suran yihin fakada fila saci sidaas oo kale weeye waxau sheeku leeyahay lama magdhabayo qof xora gacan ku hayn biyadin gacan ku hayn lagu magdhabi maayo walaa yuqdacu saariquhu kaxadayna la goyn maayo ayle qofkani haba yaraade e dee wax maala maaha mar haddii aanu maal ahayn lama jarayo gacana ku haynna lagu magdhabi maayo ee walow sadaqa sagiiran mid xoroo yar buu xaday bikilaadatin oo markaa dee wax nisaab gaadhaya ay qoorta u suran yihiin qadaadihii markaa de waxa ayaa qoorta ugu jiro masaninoo de waxbaa qoorta ugu jira silis iyo wax goynayo nisaab gaadhaya ama maal kale fakadaa sidaasaan loo jaray ninkii saariqa ee xaday filasay haddaan qaban maxaa yeele qofku bacdamaaba uu xor yahay waxan uu sito ama qor ha usugnaadee isagaa gacan ku hayn ku leh isagaa gacan hayn ku leh walow naama cabdun calaa baciirin addoon ayaa awr ku dul seexday faqaada waa hogaamiye akraju can ilqaatilati ee qaatiladii iyo qoladii wada socotay buu ka saaray qudica waa la jaray aw xorun salaan may sida sax haddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii uu seexdo addoon ayaa awr ku dul seexday tuug baa dabeedna yimi awrtina waa isku cidhiidhsanta waa qaatilada koox wada socota tuug baa dabeedna yimi oo faqaadahu awrkii addoon ku dul seexdin buu hogaanka qabtay waa akhraju cani ilqaatilaat halkii ay socotayba intuu kala baydho ay la xulay qudica waa la jarayaa maxaa yeelay dee muxaras buu hayo qaatiladan horta awrkani ku ilaashanaa addoonkuna nafdiisii de waa kaa la xaday markaas waa la jarayaa kaa amaa xor ayaa ku seexday awr falaa yuqdacu fil asaxi lama jarayo maxaa yeelay awrkan waxaa la odhanayaa isaga ayuu gacantiisa ku jiraa mar hadduu isaga kan xortaabaa loo nisbeynaya la isagu awrkii gacantiisa ku jira kaa kaxaday la jari maayo walow naqala haddii uu rabo min beytin muqlaqin maqsin la xaday la xidhay ayuu ka rabay ilaa saxni daarin daar daaradeeda ayuu saaray baabuha maftuuxun albaabkeedu furay qudica waa la jaray wailaa haddii kale falaa lama jarayo waqiila waxaa layihi in kaana muqlaqayni haddii qudica waa la jaray wa beytu khaanin albeerkada beytkeedii iyo wa saxnuhu baytin iyo wadaarin bay lamid fila saxeebaan qabo waxau sheekhu leeyahay haddii u maalkii uu xedayay hadduu qofku ka rabo min beytin muqlaqin maqsin iyo guri xidhan ayuu ka saaray ilaa saxni daarin baabuhaa maftuuxun wuxuu u saaray dee daar furan daar albaabkeeda furayay buu daaradeeda u saaray saxnu daar sida luqada qaar saxnu daar ka waa sinaw daarna waa la waa daarada maqsinada u dhaxaysa marka wuxuu leeyahay hadduu min baytin muqlaqin maqsin ama guri xidhan ayuu ka soo saaray ilaa saxni daari daar buu markaa daaradeeda usoo saaray baabuha mus- daari baabuha mustux albaabkeedu furan yahay manuu ka saarin qudica waa la jarayaa maxaa yeelay bacdamaaba uu albaa aqalkii ay ku jirtay ku xidhnayd uu ka soo saaray meel furanna uu usoo saaray oo albaabkii dabadu u furan yahay isaga ayaa xifdigiisii ka saaray in meel dayacadana dhigay wa ilaa haddii kale oo waa maxay dhowr suuro ayay noqon wa ilaadaasi masalan dee guriga ayaa furnaa guriga ayaa furnaa baabka daartuna wuu xidhnaayo dee dayr yaxbu ka soo dhacay albaabka da- albaabka guriga wuu furnaa laakiin baabka daarta xidhnaa ama labaduba waa xidhnaayeen meeshaa daaradaasina xifdi bay shaygan la saaray u ahayd amaa labaduba maftuuxayn bay ahaayeen wax ilaalinayana halkaa ma jirin falaa yuqdacu lama jarayo filasax haddaan qabano maxaa yeelay dee marka masalan albaabkii maqsinku uu furan yahay kii daartuna uu xidhan yahay iyo markay labaduba xidhan yihiin xe- carsaduna ay meeshaa saxniguna uu kaa la soo saaray xifdiga u yahay dee xifdiga oo dhammaystiran kamuu saarin markay labaduba furan yihiinna labaduba markay balaqayina wax ilaali yeelan jirinna dee muxarasba maaha maalkaasi mid la ilaaliye maaha qiil baa wuxuu leeya in kaanaa hadday yihiin baabka beytka iyo ka daatuba muqlaqiina hadday labaduba xidhan yihiin qudica waa la jaray marka xirdigii ayuu ka saaray waa beytu khaanin khaan beytkiisi marka khaanka culamada qaarkood waxay ama kutubta luqada waxay ku macnaynayaan inuu yahay albeerkada oo kale ma yanzilhu musaafiruun meelaha ay dadka socotada ahi degaan culamada qaarkood baa dukaan ku macneeyey albeerkaba iska dheh haddaad doonto kuwa ay tacadudaan macnaha waxaa looga jeeda ribaadka iyo madarisada iyo meelaha ay tacadudaan ee ay kooxda yihiin dadka degeni ayaa looga jeeda dadka degeni meelahay kooxaa yihiin markaa masalan albeerkada maqsinkeedii iyo wasaxnuhu daaradii markaas udhaxaysay ka baytin iyo wadaarin fil asax waxay la mid tahay un masaladan aan ka hadlaynayo guri iyo iyo saxnigii daarta ayuun bay la mid tahay oo waxaa la leeyahay sida masaladaa hore haddii dee gurigaa maqsinkaasi khaanku hadduu xidhan yahay daartan dee weyna albaabkeedu uu furan yahay waa la jarayaa ayaa la leeyahay oo waxaa loo kala saarayaa in baabkaa maqsinku ama albeerkeedu inuu xidhan yahay iyo inuu furan yahay ayaa loo kala saarayaa oo wuxuu ka dhigan yahay in isagoo dee intuu gurigii ka saaray saxnudaar usoo saaray oo kale ayuu ka dhigan yahay faslun في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة وما يرضع بها أو حنوغان يا شيخ شروط أي لا ذهي شروط دو سارق الليل يوحى سرقة لكسونا يوحى لكو شرف كانك سارقة وحلو شرطيا يعني مكلف يبالغ عاقلين إنه ضارط إنه أحكام في إسلاسية إنه وجه حرام من السوق hadday insaan ilaa yuqdacu la jari maayo sabiyun iyo wa majhuulun iyo wa mukrahun lama jarayo wa yuqdacu muslimun iyo wa dimiyun waa la jari bimaali muslimin iyo wa dimiyin wa fii mucaahidina mucaahadina aqwaalun baa ku sugan axsanuhaa in shurida qadcuhu bisariqatin haddii loo sharfiyey qudica waa la jari wailaa haddii kale falaa la jari maayo qultu caleyh haddaana waa waya aladharu cinda aljumhuuri maa qadca goyn ma jirto wallahu aclam waxau sheeku leeyahay sabigii iyo kii waala iyo kii la qasbay hadday waxadaan gacanta la goyn maayo xeerde qalamkii ayaa laga kor yeelay yaa daraaddeed mas-uul maaha waxaa la jari buu sheekhu uhi muslim gacantaa la goy dimi kuwa aynu jizyada ka qaadana waa la goyn maxaa lagu goynaya bimaali muslimin hadduu muslimku maal muslim xado hadduu dimigu maal muslim xado wa dimiyin wa maali dimiyin muslim hadduu maal dimi xado ama dimi hadduu maal dimi xado waa la goyn hade muslimka maalgii muslimila waa ijmaac maal dimi in lagu goynayana dee mar haddii aynu inagu ilaalinayno aynu dhowrnay dee waa la jari oo dimadiisa ayuu macsuum ku yahay dimiga maal muslim waxaa loogu goynaya maal dimiba dee axkaamtii ayay islaajmiyeen oo lagu xukumaya wafi mucaahidi fi muaahidi wafi sariqati muaahid mucaahidi ama mucaahadi kaa aynu cahdiga iyo muddada aynu galay ama dee qof soo aaminsiiyey isagu wuxuu xaday gacanta ma lagu goynayaa aqwaalun baa ku sugan baa sheekhu ula axsanuha waxa ugu wanaagsan in shurita haddii cahdigan iyo ballantan markii laga gelayay loo shardiyey qadcuhu bisariqatin haddii la shardiyo la yidhaha haddaad waxada gacantaa la goynaya qudica waa la jarayo de waa heshiiskii wa ilaa haddii kaloon lala heshiinay falaa lama jarayo de ismuu laaziminin qultu waxaa nawaawi aan iri bu ihi alaharu cinda ljumhuuri laa qaca wax goyni ma jirto ama shardi ha looga dhigo ama yaan looga dhigin hayr axkaamtii ismuu laaziminin wa tahbutu sariqatu waxay ku sugantaa biyamiin lmuddaci muddaciga yamiintiisa almagduudati ee la celiye filasa oo biqraadi saariqa ama saariqa oo qirta walmadhabu laqubulu rujuucihi ka noqodkiisa in la aqbalayo weeye waxau sheekhu leeyahay waxay sariiqadii ku sugantaa ninka mudducigaa dhaartiisa ee lagu soo celiyey masalan qof ayaa shaksi ku sheegtay inuu nisaab ka xaday ayuu ku sheegay markaasi waxbu waayo dabeedna waa l waxa la dhaaro kii baa loo sheeganaya wuu diiday muducigii baa lagu celiyey muducigii baa dabeedna dhaartay waa la goynayaa sida saxi haddaan qabano maxaa yeelay waxay leeyihin dhaarta marduudadaahi dee ama iqraar bay lamid tahay ama bayin oo kale tani wuxuu le lagu jari maayo qadciga sariqadu waa xaq ilaahay aw biqraari sariqi waxaa kaloo lagu jaraa waa xagga goynta una xagga maalku isaga kusugmaya oo biqraari saariqi saariq oo qirta hadduu qirtanaysna waa la jari walmadhabu qubulu rujuucihi madhabna waxa weeye in la aqbalayo ka noqodkiisa qirashadii sariqada uu qirtay ka noqodkiisa waa la aqbalaya xagga goynta laakiin xagga magdhowga ma jirto sidaa ninkaasaan wax ka xaday gacan gooy o yidhaha markii da waxba kamaan xadin oo ka noqdo gacantii la jarmay lakin ninkan wala xaloonsiy un baa la odhan maxaad u qiraatay waman aqara qofka qirta bicuquubatin lilahi tacala fa saxiixu saxiixu ana lilqaadi waxa u sugnaaday an yucarida inuu u bandhigo lo isaga ama u sarbeebo birujuuci noqo walaa yaqulu irjicna odhan maayo noqo ka noqo odhan maayo waxau sheekhu leeyahay qofka qirta bilow ahaan ama dacwo dabadeed ayaa cuquubo ilaahay leeyahay ariqa iyo zina iyo buqirta saxiixu waxa weeye qaadiga waxaa usugnaaday inuu u bandhigo ama u sarbeebo ka noqod oo masalan yidhaahdo war ma laga yaaba inaan maalkanaad xadday xildiba ahayn war ma laga yaaba gabadha inaad taa taabatay war ma laga yaaba waxaanaad cadtay inaan muskirba ahayn yani sidaa inuu idaa ugu sarbeebo ayuu usugnaaday walaa yaqulu irjic waar ka noqo laakiin ku odhan maayo ilan wuxuu noqonayaa qofkii wax qiranaya been in la amraye marka an yucarida low birjuc waa inuu sarbeebo un ee ka noqo odhan maayo walow aqara bilaa dacwa hadduu qirtay anahu saraqa maala zaydin inuu xaday alkaybi ee maqraan lam yuqdac la jari maayo fi lxaal bal yuntadaru xuduuruhu ayaa la sugi fi lasaxi o anahu agraha amata haayibin ala zina inuu ku dirqayo xudda fi lxaali waa la xadaya fila sax haddaan qaban waxau sheeku leeyahay hadduu qofku qirto dacwad la-aan anahu saraqa maala zaydin algaayb iyadoo wax dacwii jirin markaa dacwad la-aan ayaa wuxuu qirtay inuu ninka zayd la yidhaaho ee maqan xoolihiisii xaday lam yuqdac fi lxaali hadda la jari maayo bal yuntadaru waxaa la sugi xuduuruhu ninkaa imashadiisa iyo dalbidiisa fila saxi maxaa yeele waxaa laga yaaba intuu yimaado inuu u qiro inuu maalkanba u baneeyey ama ula isaga baala xagtiisaa ku dhaca ayaa laga yaabaa tani wuxuu leeyahay may waa la jarayaayo muqaabil asaxu haddaa la jaraya mar hadduu qirtay ama wuxuu qirtay anahu akraya amata kaayibin mid maqan addoontiisi inuu ku dirqiyey calaa zina zina inuu ku dirqiyey ayuu qirtay xudda fi lxaali hadda waa la xadayaa ka kaayibkaana waxba la sugi maayo filas maxaa yila xajka zinadu dee dalab iyo doonid isagu kuma xidhna isagu watasbutu watasbutu waxay ku sugnaataa bishahaadati rajulayn ee falow shahida rajulun wamra'ataane hadday markhaati kacaan sabatal maalo maalku waa sugmaya walaa qadca goynna ma jirto wayushtaradu waxaana la shardiyaa dikru shaahidi shuruuda sariqati inuu sheego ee walow ikhtalafa shaahidaani hadday iskhilaafaan ka qawli saraqa bukratan aroor buu xaday walaakaruna cashiyatan gelin dambuu xaday fa baatilatu weeye wuxuu sheeku leeyahay sariqadu waxay ku sugantaa goynta waajibinaysa laba nin markhaati ka cod oo masala dee cuqubaadkii kale la mid tahin zinada ahayn todoba nin iyo laba dumar hadday ka markhaati kacaan inuu waxaday ama muducigiibaa markhaatikana isna dhaar buu raaciya sabatal maalo xoolahaasunbaa sugmaya walaa qadca laakin goyni ma jirto goyni laakiin ma jirto dee shuhuuddii lagu goyn lahaa baan sugmin waxaa kaloo shardiya baa sheekhu yidhi dikru shaahidi shaahidku inuu sheego ayaa la shardiyaa maal in la xaday ka markhaati shuruudo sariiqati macnaha shuruuddii goynta waa inay ka markhaati kacaan oo ninka hebel la yidhaahdaa uu xaday ninkan hebel baa xaday waxaa uu xadayna nisaab weyntaasu aha wuxuu ka xaday xirsi miligiisii isagoo aan milki iyo shurka toona ku lahayn isagoo wax shubha ay ugu sugnayn yani shuruuddii caynkaas ahayd waa inuu sheegaa waxaa kaloo sheekhu yihi hadday iskhilaafaan shaahidaani laba markhaati ayaa iskhilaafay midkood baa wuxuu yihi saraqa bukratan taaka aroortii munadibu xaday mid kalena wuxuu yihi cashiyatan may gelinkii dambe ayuu xaday fa baatilatun shahaadadaasi baatil bay noqonaysaa xagga goynta maxaa yeelay dee waxay ka markhaati kaceen ficil iskumanay waafaqin marka sidaas ayay u baatilgaroobaysa wallahu aclam wacala saariqi tuuggii waxaa lagu leeyahay oo guudkiisa haday raddu maa saraqa wuxuu haday inuu celiyo fain talifa haddii uu dhinto daminahu waa mag dhabaya waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii tuugadu ay lahayd marka waxa uu sheekhu yidhi ninka tuuggaa waxaa guudkiisa saaran oo laga doonayaa wixii uu xaday inuu celiyo haddii uu goobjoog yahay oo wixii uu yaallo waa inuu celiyaa oo ciddii uu ka xaday uu ku celiyaa maxaa ilaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi cala niyadi maa akhadat xataa tu'addiyahu gacanta waxaa guudkeeda ahaaday oo lagu leeyay waxay qaaday inta ay ka gudaysay ciddii lahayd ay uga celinayso marka abu xaniifa ayaa isagu wuxuu qabaa bacdaaba gacanta haddii la jaray inaanu waxba magdhabaynin hadduu wixii magdhabana inaan la jaraynin imaamu maaligna wuxuu leeyahy war ninku hadduu nin waxaysta yahayna dee waa magdhabaya haddii kale magdhabi maayo marka shaaficiyadu waxay leeyihiin goyntana ilaahay ayay u sugnaatay oo waa xaquu leeyahay dee damaankan iyo waxaanu xaday magdhowgoodana aadami ayaaloo midkoodka kala diidi maayo wax la-aan iyo faqiirnimana dee ma rido xoolo ay cid kale maalulkayrka ma rido xataa haddii masalan uu shaygaasi manfaco uu lahaa masalan shay wuxuu soo saara buu ahaa gaadhiyo kale masalan uu ahaa ama masalan dameer iyo wuxuu wax ku qabsan jiray buu ahaa sidii shayga maqsuubka oo kale ayaa ujradiisii uu ka cadilay usoo saari jirayna laga doonaya fain talifa daminahu haddii uu dhinto shaygii wuu magdhabayaayo bedelkiisa ayuu ku magdhabaya hadduu mithli yahayna dee maselkiisa ayuu ku magdhabay hadduu mutaqawim yahayna aqsa alqiyam qiimaasha tii ugu dheeray ayuu ku magdhabi wa tuqdacu waxaa la goyn yamiinuhu midigtiisa fain saraqa hadduu xada haaniyan mar labaad bacda qadcihaa intii la jaray dabadeed fa rijluhu lyusraa lugta bidix ayaa la jaray wa haalian marka saddexaadna yaduhu lyusraa baa la jaray wa raabican marka afraadna rijluhu lyumna lugta midig ayaa la jaray wa bacda dalika intaa dabadeedna yucazaru waa la ganaaxi wa yuqmasu waxaa la gelin maxalulqaطci meeshii la jaray bizaytin saliid ayaan la gelin ow duhnin ama subag muqlan oo la kariyo oo islaba rogaya qiila waxaa la yihi huwa tatimatun waa dhammaystir buu lilxaddi u yahay walasaxuna anahu xaqun lilmaqduuci weeye oo famuunatuhu calayhi guudkiisa ayay ahaatay walilimaamina ihmaaluhu inuu haleeyo ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay waa la jaraya un baynu soo marayna qudica waa la jari iyo lama jarayo halkii haddaba la goynayey ayuu imika inoo tilmaamayaa sheekhu markaa wuxuu yidhi waxaa la jari gacantiisa midig ayaa la jari walow xataa gurayba ahaadee taa midigta u ah ayuun baa la jarayaa waa sida aayadda ilaahay tilmaamaysay faqdacuu aydiyahuma gacmahooda jara baa ilaha yidhi ka waxada iyo tawaxada gacmahooda jara baa ilaha yidhi xadiidu dabaraani warinayana rasuulka sala allahu alay slam tuuga ayaa loola yimo gacanta midig ayuu ka jaray khulafaa raashidiinkiina sidaas ayay sameeyeen sidaas ayaana culimada muslimiintu ay ku ijmaaceen oo ay ku kulmeen in ninkaa tuugga ah ee khaayinka ah ee dadka dhibaya in gacanta midig la jaro ilaahay gacantan marka horeba u sameeyey ayaa wuxuu leeyahay haddii uu xadgudub sameeyo oo gacantii uu dadkii kale ku doonto ha laga jaro ilaahay ayaa yidhi cid markaa uga xogagaalsani ma jirto xuduuddanna ilaahay wuxuu ugu talagalay aynu iminka soo maraynay waxaa la idhaha kuliyaat alkhamsa in lagu ilaaliyo masalan imay gacangoyntan oo kale dee xoolihii dadkaa lagu ilaalinayaa zinadii oo kale waxaa lagu ilaalinaya cirdigoodii nasabkoodii sharafdoodii baa lagwaxaa lagu ilaalinaya nasabkii inaanu qaldamin oon lumin qadafkii oo kale cirdigii iyo sharafdii baa lagu dhowraya marka waxaana isweydiin leh iminka maanta reer galbeed iyo wixii raacay waxay leeyihiin maya ee ha la xidho waxa kaloo la isku waafaqsanyahin dadka xoolahoodii in la dhowro haddaba marka tuuggii gacanta la jaro ee taa shareecada islaamka la dabaqo cid waxadda la heli maayo laakiin bal nadaamkoodii markii la dabaqay tuugadii way kusii badatay innagaba imika inta la hayo hayo jeedasha lagu hayo lagu soo naaxiyo iyumaa malooda laynagaga soo qaadaa dabeedna markaasay dhowr biloodina waalaan marka haddana dib baa loo qabta haddana saasumaa laynoogu soo daayaa intay soo naaxaan oo ay soo nastaan ayuunbay dabeetanaa iyagoo dardar qaba lasoo daynaya waxau sheekhu uhi fain saraqa taaniyan mar labaad buu xaday bacda qadcihaa gacantii midigintii la jaray dee farijlulyusra lugta bidix ayaa la jaray adaytii hore bogsatay wa haalian wain saraqa haalian mar saddexaad hadduu xadana tuqdacu yadahu lyusra gacanta bidix baa la jaray wa raabican wain saraqa raabican hadduu mar afraad u xadana waxaa la jarayaa rijlulyumnaa lugtiisa midig ayaa la goyn oo xadiis imaamu shaafici uu warinayo abu horeyre laga warinaya ayaa rasuulka sala allahu alay slam wuxuu yidhi haddii uu waxado gacantiisa jara hadduu xadana lugtiisa jara hadduu mar labaad xada gacantiisa jara hadduu mar kale waxadana lugtiisa jara marka dee gacantani iyo lugtani waa tii ugu soconayay tuu ku qaadayey sidaa daraaddeed ayaa la yidhi ayaga ha loo jaro waxaana markaa dee si isweydaarkaa loogu jarayaa dee si ay xarakadiisi ay u daciifto wa bacda dalika intaa dabadeed hadduu waxdo meeluu ku qaadaba marka labadii lugood iyo labadii gacmoodba laga jaray intaa kadib haddii uu wax sii wadwado yucazaru waa la ganaaxi waa la ganaaxaya maxaa yeelay goyntani dee kitaabka iyo sunnaha ayay ku sugnaatay afartaba marka laga jaro waxba kama sugnaaneen sariqadii iyo tuugadiina waa macsiyo wax xad go-aanna mar haddaan loo haynin markii afartiiba la jaray tacsiirun bay noqonaysaa waa in la ganaaxaa marka culimada qaarkood baa xadiis lagu muransan yahay daliishaday oo in la dilayo ah marka alxaafid ibn badr xadiidkaa wuxuu ku tilmaamay munkar inuu yahay waxaa kaloo haddaba sheekhu uhi wayuqmasu maxalulqadci bizaytin aw duhnin muqla waxaa la gelin yuqmas waxaa la gelin oo saa loo dhumbin meeshii la jaray bizaytin aw duhnin saliid ama subay ama dufan kale muqlan oo la kariyey oo islaba rogayo oo la baydiyey ayaa la gelinayaa haddaba waxaa isweydiin leh maxaa loo gelinayaa saliidan ama subagan karaya maxaa loo gelinayaa iyo isweydiin le markaasa wuxuu leeyahy sheekh waqiila waxaa la idhi huwa qamsigaas iyo gelintaas saliidda ama subaga karaya la gelinaya tatimatu lilxaddi xadkii bay sii dhammaystiraysaayo marka gacanta la jira xadka waxaa kasii mid in halkaa lasii geliyo markaa imaamkii kama tegi karo oo waa sii xanuunjin bay cumaa qaad yiradeen halkaasi walasaxu annahu asaxna waxa weeye in gelintaasi xaqun lilmaqtuuc xaq uu kan la jaray leeyahay ay tahay oo ujeeddadu ay dawayn tahay iyo masalan in aanay xididadii dee la gooyey aanu dhiigu ka yaacin oonu dhimanine in marka sidaa loo geliyo ay xididadii afkoodi gubto oo uu isu taaga dhiigi marka waa dawayn mar haddayna waa xaqun lilmaqduuc famunatu calayhi qarashkiina isagaa laga rabaa keen kiilo saliida oo gacanta lagu dara ha dhowto ayaa la odhan sidii dee haddii imikaba markaa dhiigjoojinaya wax loo isticmaalayo isaga looga qaadayo walilimaami ihmaaluhu imaamkiina wuxuu leeyahay inuu halleeyo inuu iska daayo ayaana leeyahay laakiin way wanaagsanta laakiin haddii ay masalan keenaysa dee dhiiggu si xun uga soconayo inay naftuga ka baxdo o dhigbaxaa ay keenayso waajib bay noqonaysaa markaa in lagu sameeyo وتقطع والجري اليد اليد من الكوع كوع يا لقيت والرجلنا من مفصل القدم هلكا كلا بخا قرانتا يا لقيت ومن سرق قفك حدا مرارا مرر قفك حدا بلا قطع ايضا لا جري كفت يمينه ملكتيس ايا كفلا وان قصد اربع اصابع هبط الناتي قلت وعلي النووي هداني وكذا لو ذهبت الخمس شنط بعضي تغانا ولا من فلا صحي والله اعلم wuxuu sheekhu yidhi gacanta hala jara baynu nidhi gacanta halkee laga jarayaa waxau leeyahay gacanta waxaa laga jarayaa kuuca mifsal kuuc yani halkaa kala baxa ee kuuca la yidhaaho kuucu waa lafdaa yaree suulka la xidhiirsan edamadiisa ayaa la idhaha kuuc halkaa mifsal kuuc intaa yaree hore gacanta dhaqdhaqaaqda halaa kala baxaas ayaa laga jarayaa والرجل وتقطع من مفصل القدم halkaa gomada kala baxeedaas ayaa iyadana laga jarayaa halkaa gomadaa hoose ay ka kala baxdo ayaa lugtana laga jaraya ee meel ka saraysa laga jari maayo waayo gacantu dee xaggii magtaba intaas ayay ahayd oo waxqabadka dee waxa intaa kafkii horaa lagu qabtaa waxaan kalena wa iska taabiciyo in iyada usii raacsanoo sii taageeraysa weye waxaa kaloo sheekui waman saraqa miraaran qofka marar waxada laba iyo saddex iyabuu waxaday bilaa qadcin gacantiina lama jirin kafad yamiinuhu midigtiisa ayaa ku filan midigtiisa ayaa ku filan oo intaasoo dhan kaga filan maxaa ilahay sababtii ayaa midoobay markay xad keliya ayuunbaa ku wada filan wa ina qasad arbaca asaabica walow haba dhinaato gacantiisu afar faroodba hala aatee lugta loo weecan maayo taa afarta faroodla ayaa laga jari maxaa dee xanuunjintii meesha waa ku jirtaa nawowi ayaa wuxuu leey waxaan wakadaa low dahabat ilkhamsu alasacu lkhamsu hadday shanta faroodba wilaaday gacantu xataa waa la jari intaa hore ka fulfila sax haddaan aban maxaa yeelay isma lyad gacan dee waa la odhanayaa iyadoo farahala qawlkan wuxu ley mee lugtaa loo weecano meesha gacani kuma jirta mar haddaan badsi jirin meesha waxbaba laguma qaadi karaynin xaa kalaa loo wacda buu leeyay watuqdacu yadun zaa'idatu waa la jira usbuucan far dheeraada fil asaxi ee walow saraqa hadduu xado fataqadad yamiinuhu biaafatin balaayo kale ay ku dhacdo saqada alqadcu goyntii waa dhacday aw yasaaruhu waa dhacday falaa may cala madhabi haddaan qabano waxuu sheekhu leeyahay haddii ninkan tuuge waxaday gacantiisu ay far dheeraada leedahayoo dee ama lix farood ama toddoba farood buu leeyahy marka wa tuqdacu yadun zaa'idatu usbucan waxaa la jarayaa gacan far dheeraada leh hadday far dheeraada leh waa la jaraya ama wax kasii badan fila saxadaan qoon maxaa ilaha aayaddii ayaa laaqdo gacanta un tili dee gacantana waxaa la odhan karaa iyadoo shan farood iyo iyadoo ka badanba taani wuxuu leeyay ma ninkan wax dheeraad u wataay gacan iyo maaha intiisue lugtaa loo wacda buu leeyahy waxaa kaloo sheekhu uhi walow saraqa haddii uu shaksi ayaa waxaday
intii aan gacantii la tirin baa fasaqadeed yamiinu gacantiisi waxay ku dhacday ku goday biafatin balaayun baa baraarisiyo uxun baa kaga dhacayo intiiba waa godayba saqada alqadcu dee goyntii waa dhacaysa markaa meel la gooyaa ma jirto maxaa yeelay meeshii cayn ahaanteeda ay goyntani ugu xidhantay ayaa meesha ka baxay mar haddii meesha ay ka baxday tii cayn ahaanteeda xadkani ugu taalluqay dee xadkani meesha waa ka baxaya aw yasaaruhu ninkii oo waxaday oo la damacsayay midigta in laga gooyo ayaa gacantii bidix beelay tii midigna in laga jaraa la doonay falaa ma dhacayo midigta goynteeda calamadhab haddaan qabano maxaa yeelay mar haddii meeshii la goyn lahaa iyada ay joogto waa la jaraya kiil baa wuxuu le me wuu dhacayaa ma ninkii imika dee tan kale uhadhaysay mar haddii tii kaleba ilaahay kasii saakasaba lagu ciqaabay tanaan iska dayna bisugla
baabu qaadici ariiqi kii wadagoyska ahaa ayuu halkana kaga hadlayaa sheekhu iska qaadicu ariiq waa kii wadada jaray waxaa loogu magacaabay qaadicu ariiq dee baqaha ay dadku ka qabaan baanay waddadii u maraynin ka waddadii isaga ayaa gooyey marka qudaa qaadicu dariiq ama qudaacu turuq waxa weeye waa dadka waddada u soo baxaya ee ama xoola ku qaadanaya ama dada ku laynaya ama ku cabsinaya iyuu awoodna weliba istaawinaya awasala ilaahay aayadda qur-aanka ugu yihi inama jazaa ladiina yuxaaribuuna allah warasuula wayascauna fi lardi fasaada ilaahay wuxuu ihi abaalka waxa weeye kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya ee dhulkana fasaad iyo xumaanta ka wada in la laayo oo la salbiyo oo lugaha iyo gacmaha si isweydaara loo gooyo oo la masaafuriyo markaa culamada mufasiriinta badadood waxay leedeen waxay ku soo degtay culamada badadood waxay waxay ku soo degtay kuwa dhuujiifka ee gaalo kumay soo degin laaqilka ilahi wuxuu ka sila ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwa toobad keenay inta aydan qabanin ka hor mooyaane marka waxaa loo jeedaa ka toobad keenay wadagoyntii iyo dhuljiifnimadii haddii ay dee gaalo ahaan lahaayeen toobadoodu islaam bay ahaan laydoo dee cuquubada qabasho iyo kadib labadaba qabasho kahor iyo kadibba waa ku dhici lahayd markaa nimankii curaniyiinta la odhan jiray madiine rasuulka ugu yimi ee intii caloosha xanuunsay dabeetana kaadida geela iyo caniisa la ysugu daray ee dabeedna ninkii u raacayena intay dileen markay bogsadeen geel inaa qaadeen lasoo qabqabtay kuwaas ayay kusoo degtay bay idhahen huwa haddaba qaadicu ariiq muslimun waa muslim mukallafun oo baaliqoo caqli lahu shawkatun oo awood leh laa mukhtalisuuna kuwa dhugsadayaala maayo yatacaraduuna ayuu ugu bambaxayaa liaakhiri kaatilatin socoto akhirkooda oo yactamiduuna alharaba dabeetana xaga wax ka dayaya waxau sheekhu yidhi qaadicu ariiqu waxa weeye qof muslima ama murtad ama dhimi way noqon karaan iyaguna oo sheekh adraaci la yidhaahba wuxuu yidhi yacni qaadicu ariiqa islaamnimo in loo shardiyo hadalka raafici iyo cid ka qaadatay un baa lagu hayaa buri cid kaloo u shardiday lama hayo marka waa qof muslim ama multazim lilaxkaam qof axkaamta islaasimiyey oo mukalaf oo baaliq oo qaangaad ah waloba markaa addoomada xor ha ahaayeen gabadh ha ahaado lahu shawka oo awood leh uu cid ku qabsanayo dee kaga xoog roonaanayo marka waxba tiro iyo lab iyo hub iyo inay haystaan waxba shardi umaaha ee waa inay uun walow qofku dha hate hadduu yahay dee awood ilaahay u siiyey inuu markaa ummadda dee kala didiyo o wax ka dhaco dee wuu noqonayaa qaadicu ariiq laa mukhtalisuuna yatacaraduuna liaakhiri kaafira yactamiduuna alharab laakin wuxuu leeyahay kuwa ayagu waxyar dhugsanaya lahu shawka wax awood la baynu nidhi markaa kuwa ayagu intay waxyar dhugsadaan oo masalan dadka socotadaa iyo safaradaah iyo koranyada intay eegtaan un ka ugu dambeeyay intay soo dhex qaadaan